wasiirka gaashaandhigga ee dowladda masar sidqi subxi ayaa kulan la qaatay dhigiisa dalka soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini iyo wafdigii la socday oo dhowaan soo gaaray magaaladan qaahira wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka dhinaca milatariga ee labada dowladooda warbaahinta masaarida ayaa sidoo kale sheegtay in labada mas-uul ay ka wada xaajoodeen sidii soomaaliya iyo masar ay isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka kooxaha argixisada oo labada dal faraba-an ku haya cabdulqaadir sheekh cali diini wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa kulanka ka sheegay sida dowladda soomaaliya ay u qadarinayso xiriirka soo jireenka ah ee labada dal waxa uuna ammaanay kaalinta dowladda masar ay kaga jirto wadamada carabta iyo qaaradda afrika kulanka ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga ee soomaaliya iyo masar waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka badda ee dowladda soomaaliya made nuur sheekh ufuro dhinaca kale shirkii ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta ayaa dib loo dhigay kaasoo lagu waday inay ka qayb galaan wasiiro uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk soomaaliya bayaan ka soo baxay xafiiska jaamacadda carabta ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay shirkii ay yeelan lahaayeen wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta kaasoo lagu waday inuu maanta oo khamiis ah ka furmo waddankani war murtiyeedka ka soo baxay jaamacadda carabta laguma xusin goorta la qaban doono shirkaasi balse bayaanka ayaa lagu yidhi in shirka uu baaqday kadib markii dowladda sacuudi arabiya ay codsatay in dib loo dhigo kaasoo ay taageereen inta badan dowladaha khaliijka shirka lagu waday inay yeeshaan wasiirada gaashaandhigga ee dowladaha carabta ayaa lagu doonayay in lagu dhiso difaac ciidan oo ay ku midaysan yihiin dalalka carabta si ay u difaacaan amniga guud ee dowladahaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira